ururka saxafiyiinta somalilan ee solja oo kaashanaya komishanka doorashooyinka maamulka somalilan iyo hay-adda naymid ayaa magaalada hargeysa tababar ugu furay qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala deegaanada maamulka somalilan tababarkan oo lagu baran doono tabinta doorashooyinka maamulka somalilan iyo anshaxa saxaafadda ayaa waxaa ka qayb galay ilaa iyo afartan wariye oo ah kuwa ka howlgala deegaanada maamulka somalilan shaafici maxamed ibraahim gudoomiyaha ururka saxafiyiinta somalilan solja ayaa ka warbixiyey waxyaabaha tababarka u daarnaa halkan maanta waxaan isugu nimid waxaan ku daahfuraynaa tababarkii saxaafadda ee la xidhiidhay ka warramidda doorashooyinka iyo muddada kambeynka tababarka runtii waxaa ka faa'iidaysan doona wariyaal tiro badan oo ku sugan gobollada iyo degmooyinka dalka caasimadda hargeysa waxaa tababarkan geli doona in ka badan boqol iyo labaatan suxufi horumadii ugu horreysay oo afartan ah ayaan maanta halkan ugu daha furaynaa tababarkaasi muddada tababarkuu socdo waxaynu xoogga saari doonaa arrimaha doorashooyinka iyo ka warramidooda waxyaabaha looga baahan yahay wariyaasha hadday tahay ilaalinta code of condacgii guud ee xeerka anshaxa saxaafadda ee xilliga doorashooyinka aan dhawaan seexnay iyo xeerarka kale la xidhiidhay hadday tahay xeerkii ururada siyaasadda hadday tahay xeerkii guud ee doorashooyinka iyo haddii ay tahay waxyaabaha la xidhiidha doorashooyinka wariyaasha kala duwan ee dalka waxaanu rajaynayaa waan ogsoonahay weliba inay gudanayaan waajibkii saarnaa ee la xidhiidhay siday uga soo warramayeen arrimaha doorashooyinka waad ogtihiin solja waxay samaysay media monitoring center ay kula socoto xogaha ka baxaya tifiyada iyo social mediaha aad leedihiin beejajkiina gaarkaa riboodo badan waan haynaa inkastoo sanadkii hore sanadkan runtii uu aad iyo aada uga wanaagsan yahay marka qolyihii hore ee media monitoringka samaynayay khaladaadka wariyaashu ay gelayaan ay aada u kooban yihiin oo ay yar yihiin haddana waxaa aan arkaynaa inuu soo noqnoqdo mararka qaar khilad la xidhiidha arrimaha doorashooyinka waxyaabaha mudnaanta la siinayo ee la doonayo wariyaashu inaanay sii dayn ama ay ka warqabaan waxaa ka mid a hadallada xanafta le ee ka baxaya ama ay ku hadlayaan siyaasiyiinta kala duwan ee ku tartamaysa electioniska kala duwan ku tartamaysa hadday tahay ururada siyaasadda iyo asxaabtaba hadday tahay arrintaa mas-uuliyad weyn baa idinka saaran mas-uuliyaddaas inaad gudataan ayaan idinkula dardaarmaynaa waxaan rajaynayaa horumadan iyo hormooyinka kale ee soo socda ee tababarka qaadan doonaaba inay ka faa'iidaysan doonaan tababarkaasi tababarkan ayaa door muhiim ah ka qaadan doona tabinta wararka iyo natiijooyin la hubo oo dhanka doorashooyinka madaxtinimo ee somalilan dhowaan inay ka bilowdaan lagu wada ka mid ah